wasaaradda haweenka arrimaha qoyska dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay ololaha lix iyo tobanka beri ee la dagaalanka tacadiyada loo geysta haweenka iyo gabdhaha oo sanadkiiba wakhtigan oo kaleeta la daafuro kulanka lagu daafurayey ololahaasi waxaa qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere qaar ka mida golaha wasiirada xildhibaano agaasimiyaal iyo haweenweynaha ku nool degmada kismaayo ololaha lix iyo tobanka maalmood ayaa socon doono ilaa inta laga gaaraya bisha disembar tobankeeda maalinta xuquuqul insaanka waxayna ujeeddadu tahay in la kordhiyo wacyigelinta dhiirigelinta dadaalada u qareymidda iyo weliba wadaagista aqoonta iyo hal abuurka si loo joojiyo xadgudubyada ka dhanka haweenka ugu horreyn wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar ismaaciil ayaa dahfurtay ololaha lix iyo tobanka maalmood ee ka hortagga tacadiyada loo geysta haweenka
waa maalin aan dhihi karno waa maalin aan u ololeynayna xaquuqul insaanka ee ah in aan haweenka reer jubbaland in ay ka amni galaan ama ka badbaadaan tacdiyada ka dhacahaya daafaha kala duwan ee jubbaland waa lix iyo toban maalmood oo aan u ololeyna inaanan haweenka aysan la kulmin wax dhibaato ah iyo wax tacdi ah marka maantana halkudhigeenna wakaasa waxaan aad ugu mahadcelina dowladda jubbaland oo na siisay maxay ahayde haweenka jubbaland u fidisay gacan weyn waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha kala duwan oo barnaamijkan sida tooska uga shaqaynayey ee nala soo shaqaynayay dhammaan sanadkan oo dhan lix iyo tobankan maalmood ayaana kusoo afjari doonaa hawshii aan soo wadnay ee ahayd ka hortagga tacdiyada loo geysta haweenka dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay hormuud ka tahay la dagaalanka tacadiyada si aan loogu tacadilin dadka aadku nugul lixi tobanka maalmood oo laga hortegayo tacdiga loo geysta haweenka iyo dhallinyarada maanta munaasabadan loo qabanqaabiyey aad iyo aad baan usoo dhawaynayaa sideena dowladda jubbaland waxay hormuud ka tahay la dagaalanka tacdiyada haddana sis bay ugu taagan tahay inaan tacdiyadu la samaynin inaan lagu tacdiyin haween kaliya ma ragga tahay lagu tacdiyin tacdiga meel baa galaa moogtahay yaan laysku tacdinin lix iyo tobanka maalmood munaasabadan loogu talagalayna aadaan soo dhawaynaynaa waxaan maan gaar ujeedinayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqisaanka jubbaland dadaalka faraha badan ay ku jirto